waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom cau xariijin soomaali ugu yaraan labilabaatan ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen islamarkaana ay ku dhaawacmeen in ka badan soddon ruux qarax aad u xoog badan oo loo adeegsaday gaari nooca xamuulka qaada kaasoo ka dhacay agaarka xarunta madaxtooyada soomaaliya ee magaalada caasimada muqdisho gaari nooca xamuulka qaada oo laga soo buuxiyey walxaha qarxa ayaa lagu dhuftay derbiga hotelka s yl ee kasoo horjeeda qasriga madaxtooyada soomaaliya iyadoona xilliga gaarigaasi uu qarxayey ay daba socotay rasaas aad u xoog badan oo la sheegay in gaarigaasi lala soo eegtay markii uu xoog ku soo jiray jidgooyo ay ciidanka dowladda dhigeen agaarka sayidka kasoo horjeedka xarunta golaha shacabka ee soomaaliya hotelka qaraxa lala eegtay ayaa waxaa soo gaaray burbur aad u xoog badan iyadoona dadka dhaawacyada ay soo gaareen ay ka mid ahaayeen wasiira dowlaha wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya maxamed cali xagaa oo isagu warbaahinta u sheegay in isaga iyo laba wasiiroo ka tirsan xukuumadda ay dhaawacyo fudud kasoo gaareen sidoo kale xildhibaano iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ayaa halkaasi ka mid ahaa dadkii ku dhaawacmay iyadoo sidoo kale suxufiyiin ka howlgasha warbaahinta dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay halkaasi dhaawacyo fudud kasoo gaaray wasiirka warfaafinta xukuumadda soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii dowladda ku sugnayd hotelkaasi qarax lala eegtay ayaa shir jiraa'id uu qabtay waxuu ku faahfaahiyey weerarka isagoona ku eedeeyey xarakada al-shabaab maareeye ayaa ugu horrayntii waxuu ka tacsiiyey weerarkaasi isagoona tacsi u diray bulshada soomaaliyeed iyo dadkii ku nafwaayey qaraxii ka dhacay albaabka hore ee hotelka gaar ahaan s y l maarey ayaa waxa uu sheegay in hotelka qaraxa lala eegtay uu ka socday laba shir isagana uu goobjoog ka ahaa isagoona xusay in tiradad ay ku jiraan mas-uuliyiin dowladda ka tirsan dhaawacyo fudi halkaasuu ka soo gaaray waxaan u sheegayaa shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan iyo dadyuga nabadda jecel ee adduunka aanu saaxiibka nahay in saaka ficil argagixiso oo ismiidaamina ay kooxaha nabaddiidka al-shabaab iyo al-qaacida kusoo qaadeen laami dadku ku badan yahay oo hormara madaxtooyada soomaaliya ama meesha looga leexdo hotel s w l agagaarkiisa weerarkaasoo runtii dad badan oo marayay laamiga iyo kuwo ganacsi ku ag haystay oo isugu jira haween iyo caruur iyo dad waayeela dad aan waxba galabsan oo soomaaliyeed oo adeeganayay lagu weeraray sidoo kale waxaa iyagana wax ka soo gaareen dabcan maadaama meeshu meel madaxtooyada ku dhow ay tahay mas-uuliyiin dowladda ayaa dhaawacyo fudud intaan ogahay ay ka soo gaareen anigu personaly waxaan joogay hoteelka laba shir ayaa ka socday intaan ogahay shir wasaaradda warfaafintu ay dadweynaha soomaaliyeed ugu soo bandhigaysay waxqabadka dowladda ama dadweynaha iyo dowladdu ay isku warsanayeen oo isku waraysanayeen danahooda iska warsanayeen sidoo kalena shir kale oo xildhibaano iyo wasiirra ku jirayna waa ka socday markaa dadkii mas-uuliyiinta ahaa ee labadaa shir joogay waxaa gaadhay dhaawacyo fudud oo badankoodu boqol kiiba sagaashan ay fudud yihiin oo u badan firirka muraayadaha wasiirka warfaafinta dowladda soomaaliya maareeye waxa uu ka codsaday beesha caalamka inay dowladda ka gacan siiso sidii loo ciribtiri lahaa ururka al-shabaab waxauna ammaan u soo jeediyey ciidamada dowladda oo ku sheegay inay u dhabar adeegeen ka hortagga weeraradan laakiin uu yidhi in shacabka soomaaliyeed ay u turayaan ciidamada taasi ay ka faa'iidaystaan siduu yidhi kooxaha weerarada geysanaya ciidamada qalabka sida waan ammaanayo runtii habeen iyo maalin hawsha adaga ay hayaan waxay u turayaan shacabka waxay isleeyihiin haddaad baabuur kasta joojisaan oo baabuur kasta baadhaan shacabkaa ii dhibsanaya uturidda shacabka awgiis ayay argagixisadu ku soo dhowaanaysaa ama ku soo gaaraysaa meelaha dadku ku badan yahay iyo meelaha xarumaha dowladda iyadoo shacabka soomaaliyeed loo turaayo waad og tihiin meeshan magaalo caasimada weeye magaalo dekadii ugu weyneeda soomaaliya ku taallo madaxtooyada agteeda oo baabuur baadan oo waaweyni timaado weeye shacabka soomaaliyeedna waa sese haddii la yidhaahdo qofka joogso markiiba wuxuu maragtay ka qaadaya maragtay culays ayay la tahay jidadku dad shacabku magaalada kusoo noqdo jidadku waa cidhiidhi marka masaafo weyn oo waxaa jirta isbaarooyinka laga qaaday oo ciidamada lagu amray si dadku aanay had iyo jeer u dhibsan howlgallada ciidamada in loo fududeeyo dekadii la aado oo baabuurtii iyagoo raran ay socon karayaan shacabka soomaaliyeed baa markaa laga rabaa dowladda inay iskarab istaagaan shacabka soomaaliyeed baa laga rabaa inay kooxaha argagixisada meelaha ay qaraxyada kusoo diyaarinayaan ee ciidamadu isleeyihiin haddaad habeen iyo maalin shaqaysaan oo u dhacdaan ama shacab dhibta waa inay shacabku la shaqeeyaan dowladda wasiirka caafimaadka dowladda soomaaliya maxamed cabdi xaaji madeer oo booqday isbitaalada la gaarsiiyey dhaawacyada qaraxii israel ayaa gudaha isbitaalka madiina shir jinaayadu ku qabtay waxaana uu ballan qaaday in sida ugu dhaqsiyaha badan ay dowladda caafimaad degdega u qaadi doonto dalka dibaddiisii dadkaan dhaawacyadoodii gudaha wax looga qaban karin runtii sida doctor maxamed yuusuf uu sheegay maanta dhacdadii xumayd ee foosha xumayd ee maanta dhacday oo raxanlaawayaasha ay dadkan masaakiinta ah oo isugu jira rag iyo haween iyo caruur ay dhibaatada ugu geysteen qaraxii runtii shaqo wanaagsan ayaan arkay oo ay faraha kula jiraan dhakhaatiirta uu hormoodku u yahay maaragtay doctor maxamed yuusuf oo hadda warbixinta kooban dhinaca dhakhtarnimada ka jeediyey annaka dowlad ahaan iyo ka wasaarad ahaan garabkiisaan taagannahay dee maanta warbixin ayuu siiyey wax alla wixii awoodda dowladda ah iyo wax alla wixii awoodda wasaaradda ah dadkan dhaawaca ee u baahan gargaarka degdega ah runtii waxyaabo fara badan oo aad wanaagsan oo haddaba la qabtay aan arkay wixii kale oo waddanka gudihiisa aan wax looga qaban karin sida ugu dhaqsi badan ayaan rabnaa inaan dibadda u qaadno oo aan kala hadalno dowladaha deriska nala ah iyo dowladaha kale ee soomaaliya saaxiibka dhow la ah runtii arrintaasna si dhaqsi badan oo degdeg ah ayaan u samayn doonnaa ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa in dadka dhaawaca uu si degdega caafimaad u siiyo kuwa dhintayna allah u naxariisto gudoomiyaha hay-adda culimaagudiinka soomaaliyeed sheekh bashiir axmed salaad oo la hadlay mid ka mida warbaahinta gudaha ee muqdisho ayaa waxauu aad u cambaareeyey falkaasi isagoona ka sokow tacsi u diray dadkii geeriyooday una duceeyey kuwa dhaawacmay inna ilahi raajicuun baa leenahay dadka ku dhintay ootacsi maarata waa u duceynaynaa ilaahay subxaana watacaala hau naxariisto waa dad la odhan karo shuhado inay yihiin baan rajeynaynaa oo dad meesha ku gurtay dad wax ku dumeen runtii waa wax maaragtay aada iyo aad looga naxa weeya marka in ilaahay uu shuhado ka dhigo oo ilaahay uu jannada geeyaan rajeynaynaa ahaladoodiina u jacsi yeelaynaa sabar iyo imaan baan leenahay inta dhaawaca aho ayadana maarata wax kasoo gaareenna ilaahi subxaana watacaala ha caafiyaan leenahay runtii dee ficilkaan wuxuu kamid yahay ficiladii nimanka lagu yaqaanay oo maarata inay ummadda dhiiggeeda iska banaystaan oo waxyaalaha iska maala yacni ahoo samey hadda gaarigaas maarata wadada iska marahayo oo waddada lagu qarxinahayo oo runtii nooc indhala-aana baa ka muuqata marka runtii hadda shaqadooda ayagu nimankaasu shaqadooda way wataan barnaamijkooda baa u socdaa inay dadka iska laayaan oo dadka gumaadaan oo dadka cabsi geliyaan baa marka hore ayaga barnaamijkoodu ahaa wayna wayna wadaan waxa weeye barnaamijkii barnaamijka ka hor imaan lahaa oo maaragtay joojin lahaa oo haqin lahaa ayaa waxaa moodaa in sidii loo baahna uusan ahayn ama xagga dowladda ha ahaado ama xagga shacabka ha ahaado saan is leenahay ururka al-shabaab ee dowladda dagaalka kala soo horjeeda ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxii ka dhacay israel iyadoo aysan hayn markii ugu horreysay ee qaraxii ay ka sameeyeen halkaasi waxaana uu qaraxani kusoo beegmayaa afar maalin kadib weerar gaari walxaha qarxa loo adeegsaday oo lagu qaaday hotelka banaadir biij ee agaarka xeebta liido ee gobolka banaadir halkaas oo dhimasho dhaawacyo ay ka dhasheen sidoo kalena waxa uu qaraxani ku soo aadayaa xilli ay dowladda federaalk soomaaliya dhowaan shaacisay inay u diyaargarowday shirka madaxda dowladaha ku jira urur goboleedka igaad oo horaanta bisha soo socota lagu wado in lagu
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin somaali